gudoomiyaha degmada boosaaso mudane cabdifataax maxamed cismaan ayaa daafuray barnaamijka iftiiminta iyo nalaynta boosaaso barnaamijka iftiiminta degmada boosaaso ayaa waxaa iska kaashanayay dowladda hoose ee degmada iyo shirkadda korontada ee beeko si magaalada ay u horumarto gudoomiyaha degmada boosaaso cabdifataax maxamed cismaan xaaji shanlo ayaa ka waramaya daafurka barnaamijka iftiiminta degmada boosaaso dhammaan howlwadeenada dowladda hoose iyo shirkadda korontada ee beebko oo runtii iska kaashaday in ay magaaladu ifto oo ay bilicdii iyo ganacsigii iyo amnigiiba uu ka qayb qaato leeraynta magaalada lagu sameeyey kii labaad ayaa noo soo gabagaboobay magaalada waxaa saddexdii bilood ee ugu dambeysay shirkadda bebco iyo dowladda sooiskaashanaya ee la geliyey leerar tiradooda koru dhaafayso toddoba boqol oo leyr run ahaantiina waxaa jira meelo badan oo aan baalayaal lahaynoo markaas baalayaashiina laga taagay qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka qayb galay daafurka barnaamijka iftiiminta degmada boosaaso ayaa soo dhoweeyay iyagoo sheegay inay muhiim tahay iftiiminta magaalada aad u muhiimsan lagu xiray runantii aad baan ugu farxsannahay si fiican baan uga faa'idaysanay hadday ganacsi tahay iyo hadday tahayba dhinaca amnigaba oo si wanaagsan maaragtay ay xaafadda tani uga faa'iidaysatay layrarka magaalada waddada maqaska airboodka gala iyo jidka soddonka ama jidka soddonka galbeed la yidhaahdo waxaan kaloo runtii u mahad celinaynaa guddoomiyaha degmada oo runtii isaguna qayb libaax ka qaatay layraynta magaalada sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa maareeyaha shirkadda bebco oo isaguna runtii doorka ugu weyn ka qaatay layraynta magaalada iyo bilicda magaalada layrka magaalada runtii wuxuu isugu jiraa laba qaybood marna bilicdii magaalada buu ka qayb qaataa marna wuxuu ka qayb qaataa bisneskii waddadaas oo lagu leyrinayo dhammaan waddooyinka magaalada boosaaso oo aan si aan kala har lahayn waxaan u mahad celinaa sidoo kale maayarka magaalada oo runtii shaqooyinka bulshada aad iyo aad u haya sidoo kale waxaan mahad celinaa shirkadda beebka oo runtii iyaduna layraynta magaalada waxaan leenahay bulshadu haddaan laisku tashan haddaan la wada jirin waxba lama qaban karo barnaamijkan ayaa ka qayb qaadan doona bilicdii qurxinta degmada boosaaso ee xarunta gobolka bari